Olole dhir-beerista ayaa laga sameeyay deegaanka Wardheer oo ka tirsan degmada Hinkolol gobolka Sanaag ee maamulka Puntland. Ololahan dhir-beerista ayaa waxaa iska kaashaday dhalinyarada deegaanka iyo maamulka Puntland. Qaar ka mid ah dhalinyarada sameeyay dhir-beerista ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen dhir-beeristan.
inaan magaalada dhirayno Eh, soddon geed oo dhira baa la keenay soddon gaadhi- geed oo dhirtaa baanu ku beernay een, baanu ku tallaalay een, waana la dayac tiraya insha allah dadweynahana waxaan ka codsanaynaa insha allah inay dayac tiraan een, inaan ciyaalada iyo ay ka ilaaliyaan xoolaha een, waa ku wacyigelinay een, insha allah waxaanuna kalo u baahannahay ilaa ilaa ilaa saddex boqol oo geed oo kale ilaa afar boqol oo geed oo kale waxaan rabnaa magaalooyinka puntland oo dhan in laga dhigo cagaar een, gaar ahaan degmada aan kasoo jeedno oo een, een, degmada xingalool Een, waxaan rabnaa inaa degmada xingalool iyana dhir- dhirteeda maaragtay iyadana ay aan aad iyo aad u ilaashato Een, dhirtaana een, magaaladana cagaar laga dhigo een, la wanaajiyo Een, magaalada xingalool keliya maaha intay xukunto oo dhan Een, ama sibaayo ha noqoto ama dharkeynka ha noqoto ama gooraan ha noqoto intaasoo dhanna insha allah waanu geynaynaa dhirta Een, waanu ku beeraynaa haddii alla idmo waana isbedelaysaa magaalada iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo inta ay xukuntaa anigoo ah golaha deegaanka ka tirsan cabdirasaaq maxamed jaamac Een, waxaan leenahay insha allahu aad baan idinku mahad celinaynaa wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo wasiir ku-xigeenkiisa wasaaraddaas aad baan ugu mahad celinaynaa dhirta waxqabadkii u horreeyay oo na soo gaara waa dhirtaasay ahayd sanaad hoosta ka degmada xingalo waxaan u joognaa dhirayn ee inaan dhirayno ee cagaarino annagoo ka qayb qaadanayna mashruucii cagaarinta puntland Ee, waxaan ugu mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka iyo cimilada ee puntland ugu horey wasiir cabdiraxm wasiir maxamed cabdiraxmaan faroole ee uu ku xigo wasiir ayuub axmed cali sheekh Ee, waan uga mahad celinaynaa oo dhirtaas wayna soo gaarsiiyey Ee, mashruucan iyagu een leader u ahaa ee dhiraynta iyo cagaarinta iyo qurxinta bilicda magaalooyinka Puntland ee waan uga mahad celinaynaa waxaan rabnaa dadka ku nool mudaqada wardheer oo maanta la dhire- la dhireeyey inay dhirta ilaaliyaan xanaaniyaan ee mas-uuliyadda iyo waxa ka saaran dhirta ay ka soo baxaan bulshadu waan kala hadalnay waa bulsho fiican weeye garanayso ku baraarugsan muhiimadda ay leedahay wayna ilaalin doonaan sida ay noo sheegeen insha allah bismillahi alkariim annaguna haddaan nahay golaha deegaanka xingalool waxaan rabnaa xingalool iyo magaalooyinka hoostoga oo dhan koob xingalool iyo koob iyo to- koob iyo tobanka degaan hoostagaba inaan insha allahu cagaarinno Ololaha dhir-beerista ee laga sameeyay deegaanka Wardheer oo ka tirsan degmada Hinkolol ee Puntland ayaa kaalin ka qaadan doona quruxda iyo bilicda deegaankaasi.